ku-reed markiisa shirjaraadka qoobida xafiis ee magaalada baydhabo agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeed soomaaliya weliba isagu uga hadalay arrimo ka saabsan diyaargarowga imtixaanka fasalada sideedaad iyo tomiyo lamaada ee sana dugsiyeedka lamada kun labaatiyo afarta lamada kun labaatiyo shanta iyo faahfaahin ku biye agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeed soomaaliya fadal macalin cabdulaahi iyo weliba usoo sheegay intii oo dhowaan qaada doona imtixaanaadka sanad dugsiyeedka lamada kun labaatiyo shanta lamada kun labaatiyo afarta islamarkaana uusa tilmaamay intii lang aqbalo doono arday diiwaan gelisnayna uusa gala doono imtixaanka haddana iyo bilaabeen xaqiijinta arrintaasi sidoo kale agaasimaha iyo waalidiinta baaqandiri
mayba faday inaynu ku hadala diyaargarowga imtixaanka fasalka sideedaad iyo imtixaankii fasalka tom iyo lamaad lamadaas imtixaan oo ah lama xeer xeer dowlad goboleed iyo xeer federaal guud ahaan bulshada dowladda koonfur galbeed gaar ahaan bahda waxbarashada oo unka horeeyaan maamulyaasha mayba ka wargeliyahayna in wasaaradda ka howlanta xaqiijinta ardada oo diyaarkan eh ini iibkunagata imtixaanka sana dugsiyeedka labada kun labaati afar labada kun labaati shanta aan diyaargarowgaas oo ah xaqiijinta ardayga sanadkan imtixaanadka lagu qaado doono taas oo barbar socoto ini suurtagalan hayna arday aan diiwan galasnayna ini oo qiib kunagada imtixaanaadkaas saas oo kale sanlamid ah waalidiinta oo si si dugsiyada iyo waalidiinta ardada mayba waajib ku saarana inay xaqiijiyaan diiwaanka ardayga uswaalid inay saas oo sanlamid ah si uso un ogaada ini ardaygaas imtixaanka diyaaran ay sanadkan inay dhiib kunagad arday allaale arday in diiwan galisanayna xaqman waaldada doona inay imtixaankaasay dhiib kunagada saasilnimada bulshada iyo maamulayaashana mayba la faray ini muddadan oo wasaaradda xaqiijahayd oo ardada diiwan gashan iniyo qiib kulqaadan silan xaqiiji habraac diiwangelinta ardaygaas saas oo kale silnimada sawirada hadalkan waa kubay agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeed soomaaliya weliba uusa kooyo xilla uusoo gebageba ku dhoobiya sanad dugsiyeedka lamada kun labaatiyo afarta lamada kun labaatiyo shanta iyadoona hadda la diyaar garoobay imtixaankii in ka dambeeye